xildhibaan cabdulaahi yuusuf oo ka mid ah baarlamaanka soomaaliya ahna musharax u taagan xilka xildhibaannimada labada kun lix iyo tobanka ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee caabudwaaq international ku soo dhoweeyey xildhibaano ka tirsan maamulka galmudug odayaasha dhaqanka ururada dhallinyarada ururada haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada caaqil axmed haara nabadoon dayuur cabdi gurey iyo faadumo caanood ayaa tilmaamay in musharax cabdulaahi yuusuf uu wax badani qabtay muddadii uu ahaa xildhibaanka baarlamaanka wakhtigiisu sii dhammaanayo waxaana ay u rajeeyeen in uu mar kale ku guulaysto in uu noqdo xildhibaan xildhibaan cabdulaahi yuusuf waxaana musharax u taagan xilka xildhibaan ee dowladda federaalka ku faraxsannahay inaad dalkiinna aad u timaadanhan yeelataan aadaan u soo dhowaynaynaa maalin weyn bay noo tahay
wuxuu xildhibaanada soo dhowaynahaya kulli dhammaan xildhibaanada noo yimid baan salaamaynaa afar iyo tobankiiyo boqolkaan ku salaamaynaa waxaannu leenahay soo dhowaada cabdulaahi yuusuf cabdulaahi yuusuf horay buu noogu soo shaqeeyey hadda waxaan isoo wada dhowaynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdulaahi yuusufow isnaha kaan u odaynow adigaan calanka kuusinnaa adigaa cawrinaya urabkiinna deeqow cabdulaahi yuusufow misna kaan u odaynow adigaan calanka
xildhibaan nadiif axmed guuleed iyo xildhibaan caydiid faarax oo ka mid ah baarlamaanka galmudug ayaa isku raacay in ay soo dhoweynayaan musharax cabdulaahi yuusuf aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa runtiina waa maalin aad iyo aad noogu weyn waa maalin aysan dadka deegaankan ama reer caabuda ama beeshaan aysan iloobi doonin cabdulaahi waa ninkii dhisay ceelkaa biyaha ah ee maanta dad iyo dunyada ay mataqaana ku munaafacadsadeen cabdulaahi waxyaalaha uu qabtay waxaa ka mid aha lacagtii ugu horreeyey ee lagu bilaabay garoonkan dadkii ka qayb qaatay buu lambaroon ka ahaa cabdulaahi daliilkiisiin badan ee deegaanka caabudu waa ka dhacday horseed buu u ahaa waxaa lagu xasuusan doonaa m c h caabuda ku yaalla
xildhibaan cabdulaahi yuusuf ahna musharax xildhibaan ee labada kun lix iyo tobanka ayaa ka soo sheekeeyey waxa uu qabtay muddadii uu xildhibaanka ahaa isagoona ballan qaaday in uu dhammaystiri doono wixii dhimanaa waxqabadkiisa haddii uu mar kale noqdo xildhibaanna socdaalkaygu laba arrimood buu saaran yahay ama ku saabsan yahay midda koowaad waxaa weeye inaan dhiirigeliyo nabadda oo degaankan waayahan dambe ay ku soo noqnoqonayeen fala dembiyeedyo aan u qalmin in loogu magacbiciyo dadka degaankaanu sharabta sidaa awgeed waxaan ku baaqaayaa dadweynaha in nabadda layska kaashado midda labaad waxaanu imid inaan ka qayb qaato geesi socodka doorashada ee hadda degaanka ka bilowday degaanadeenna waxaan diyaar u ahay inaan si dimuqraadiyad loo u tartamo waxaan diyaar u ahay haddii aan guulaysana inaan adeegga bulshada sii wado haddii layga guulsayo guulaysana inaan sii wado labadaba diyaar anigu xildhibaankii waxqabadkaan ahay degaankan wax badan baan u soo joogo ka soo qabtay waxa weeye wixii aan qabtayna dhulka yaallaan maahi qof kursi iska fadhiyey oo ku maaragtay meel qabow joogay keliya mar walboo degaankayga dhib ka dhacana waan imaanayay wixii aan dowladda dhexe uga keeni karana dadka waan uga keenayey wayna muuqdaan waxaan qabtay haddana diyaar baan u inaan
khadre axmed xuseen geda taymis magaalada caabud waaq